bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada covid nteen oo hadaan oo kale aad ka dhegaysataan redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo subaxnimada jimcaha waxaana barnaamijka uga hadalnaa waxyaabihii ugu dambeeyey ama marxaladii ugu dambeeya xanuunka coronavirus ee soomaaliya iyo sidoo kale caalamka iyadoona aynu ku casuulno barnaamijka mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan iyo sidoo kale dhakhaatiirta caafimaadka ee dadaalka xoogan ugu jirta sidii wacyigelinta bulshada loo wada gaarsiin lahaa ama looga loogu sheegi lahaa fariimaha xanuunka la xidhiira si ummadda looga badbaadiyo halista xanuunka faafa ee coronavirus haddaba barnaamijka waxaan maanta uga hadlaynaa xaaladihii ugu dambeeya xanuunka coronavirus sidoo kale muqdisho oo la xaqiijiyey in saacadihii ugu dambeeyey xanuunka covid nteen uusan laga helin warbixinta maalinlaha ee wasaaradda caafimaadkuna ay ku sheegtay in gobollada qaar laga hele soomaaliya galmudug ay ka mid tahay iyo somalilan iyo meelo kale barnaamijka waxaynu ku oogi doonaa magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya marka horena uu ka bilowdo xanuunka halka ay xaaladdu marayso iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada waxay nagala qaybgelayaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo sidoo kale doctor cabdinuur gaari oo asna dhaktar ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee dadaalka xoogan ugu jirta wacyigelinta bulshada waana madaxa caafimaadka jaamacadda ummadda soomaaliyeed barnaamijka ayay labaduba marti inoogu yihiin marka hore waxaan ku hormaraya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo qadka telefoonka ku jirta gudoomiye soo dhow magaalada muqdisho oo ad ka mid tahay dadka ku sugan inta islamarkaana aada goobjoog usoo heeday xilliyadii kala duwanaa iyo marxaladihii xanuunka coronavirus haddana xaaladdu halka ay marayso iyo warbixinta wasaaradda caafimaadka waynu ogaanay waynu la soconnaa ka waran maxay kuula eg tahay halka ay xaaladdu marayso iyo sidoo kale niyadda ummaddan xanuunka looga cabsi qabay
waa mahadsantahay marka hore ee dhakhtarka iyo dhegeystayaasha shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada iyo daasiheedaba iyo dunida meeshay ka joogaanba iyo adigaba waa idin salaamayaa bacda salaan waxaan aaminsanahay sideeda cudurkan coronavirus waa cudur maaragtay dilaa ah waa cudur adduunyada dhan saameyn weyn ku samaystay waxaana ku weynay dad badan oo nagu qaali ahaa marka wuxuu leeyahay kahortag iyo xakameyn laakiin dawo ma laha oo qaasa dad waxyaabaha ugu yaabka badan waxay ahayd in hal mar caalamkii oo dhammaa uu gildilay ilaahay subxaana watacaala anagoo kaashanayna ayaa dowladda soomaaliya ugu horreeya demiska madaxweyne prime minister iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed oo si gaar aan ugu mahad celinayo annaga ka gobolka banaadir ahaan gudoomiyaheena gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ku-xigeenada hadday noqon lahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka ururada dhalinyarada iyo haweenkaba dhammaan waxaan u istaagnay in cudurkan laga hortago dadkana laga wacyigeliyo alxamdulilah riboortka ugu dambeeyay hadda aad bixinaysay dabcan waa wax lagu farxo waa dareemi kartaa magaalada muqdisho tira saddex milyana ayaa ku nool waxaa aada iyo aada weliba jira inay joogaan dad kamida barakacayaasha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhakhaatiirta dhalinyarada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo runtii xukuumadda oo maaragtay si wadajir ah bulshada soomaaliyeed ay ay maaragtay u wada wajahayeen ilaahay subxaana watacaala ayaa noo yasiray welina laysma dhihi karo cudurkii wuu baxay waayo cudurkan waa cudur safmaro ah waa cudur socda waxyaabaha uu ku imaanayo iyo fayraskan gacnaha dhaqaa dadka in lala hadlo bulshada la wacyigeliyo maaska inay xirtaan inay maaragtay kala fogaadaan inay guryaha joogaan marka waxaa arkaysaa meelaha qaarkood shirarka iyo marka la qabanayo dadka inay kulli ay fulinayaan talooyinka dhakhaatiirta marka dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo bahda wasaaradda caafimaadka wasiirka iyo howlwadeenada wasaaradda oo dhan waxaan uga mahad celinaynaa sida maaragtay hufan oo dadaalka iyo soo jeedka leh ay maalin walba u taagnaayeen bulshadooda inay maaragtay ka wacyigeliyaan marka covid nineteen waa cudur adduunyada dhan maaragtay saameyn weyn ku yeeshay dadka soomaaliyeed hadday noqoto qurbaha iyo hadday noqoto gudaha in badan oo maaragtay qalbiyadeena ku jiray ayaan ku weynay welina waxaan leeyahay hawl kama daalo weli waa hogadii inaan laysdhiganin cudurka welihii jira
urur ahaan marka la yidhaahdo ururka haweenka gobolka banaadir oo madaxda u tahay wacyigelintiina kala duwan ee aada qaadateen heerkee ay gaarsiineyd ama ay gaarsiinsaneyd markaad eegtaan wacyigelinta sida bulshada aad u gaarsiinaysaa maadaama aan haweenku yihiin dadka kaliya eh, ama dadka qaar eh, laga qaadan karo oo bulshadu ay ka qaadan karaan wacyigelinta ay dadka u gudbinayaan
wallaahi wacyigelinta waxay ahayd inaan maaragtay bulshada soomaaliyeed aan ugu baaqno eh, hadday noqoto inaan ka qayb qaadano eh, social mediaha hadday noqoto inaan bulshada goobaheeda loogu tago eh, waxaan marka aada ugu faraxsanahay inay haweenka gobolka banaadir inaan soo saarayna annaga laftirkana maaska la xiranayay inaan ku baraarujinayno hooyooyinka aan lahayn hooy caruurta markaan aragno caruur banaanka ku ciyaaraysa laftirkooda inaan u tagno u la istaagno aan u sheegno eh, waalidiintana inaan kala hadalno suuqyadoo kale inaan tagno isbitaalada qaarkood inaan booqano eh, basaska iyo bajaajyada oo dadka inta badan ay saaran yihiin inaan jidka maaska ula istaagno aan u qaybino marka hawshan waxay ahayd mas-uuliyad wadareed la wada qaadanayay annaga ka gobolka banaadir ahaana waxaan ku shaqaynaynaa awaamiirta guddoomiyaha gobolka annagoo fulinayna ayaa maaragtay guddiga een, wacyigelinta iyo ka hortagga covid nineteen ay guddoomiye u tahay guddoomiye basma aniguna aan ka ah xubin ee weliba u qaabishanaa dhanka wacyigelinta waana midda hadda aad iisoo wacday oo aan rabo bulshadayda weli inaan maaragta lagu baaqo cudurkan inuu yahay cudur dilaa ah inuu yahay cudur maaragtay ee, dhibaato badan inoo geysan kara marka in aan maaragtay ee, maamulka gobolka banaadir waxaan ku dadaalaynay ee, xaqiijinta xataa in waxa la gaaray tirokoob laga keeno goobaha dadka lagu aasayo meydadka in dadka loo diro in dadka meydka dhaqaayay gabdhihii iyo wiilashiiba loo tababaro oo maaragtay wasaaradda caafimaadka aan la shaqayno isbitaalka martiine dadka meydka qaadaya duugaya ee dhigaya waxay ahaayeen shaqaalaha gobolka banaadir marka annaga ka gobolka banaadir ahaan waxaan u ta- udbihii iyo maaragtay iyo lugihii ay ku taagnayd waxaan u nahay dowladda federaalka wax walba waan qabanaynana dowladda soomaaliyeed ayaa ammaanteeda iyo wanaaggeeda leh annagoo fulinayno talada iyo awaamiirta madaxda qaranka
kusoo laabanaya doctor cabdinuur ayaan siinaya doctore soo dhow waad dhegaysanaysay een, hadalka guddoomiyaha ururka go- haweenka gobolka banaadir iyo sidoo kale warbixinta een, ama saacadii ugu dambe warbixinadii ay bixisay wasaaradda caafimaadka maxay kuula eg tahay een, halka xaaladdu ay marayso iyo een, wacyiga bulshada marka loo eego een, taxadirka xanuunka coronaviruska
bismillahi raxmaan raxiim waa in salaamaya adiga guddoomiyahaba iyo baxda raadiyo Een, xaqiiqatan waxaa la odhan karaa wax ilaahay lagu mahadiyo weeye inuu ilaahay naga yareeyey cudurka lama dhihi karo kulligiis maaragtay een, magaalada waa ka baxay oo waxba kuma harin lama dhihi karo laakiin waxaa dadku dareensan yahay dhakhaatiirtuna ay aada u- ugu kuurgaleen in cudurku uu hoos u dhacay aada uu hoos u dhacay oo maalin maalinta ka dambeysa uu hoos usii dhacayay yacni incidensigiisa ama kudhicitaankiisa dadka marka een, mahad ilaahay weeyaan ilaahay baan u mahadinaynaa subxaana watacaala kadibna dee looma kala harin waxa weeyaan een, dhakhtar iyo gobol iyo dowlad iyo maaragtay wasaarad iyo dhinac walba waxaan malaynayaa qolo walba dhinaceeday maaragtay waxay awoodo oo juhdiga ay bixinaysay Een, ilaahay mahadiisina maaragtay waa waa waxaa xaqiiqa ah oo annaga kulli aan dareensanna maadaama ana dhakhaatiirta magaaladana ka howlgala een, una kuurgalahay dee caafimaadka guud ee bulshada hadba wixii saasoo kale maasif u dhacayo oo dadka safmar u dhacaya dhakhtarku wuu la socdaa sababtoo ah waa qof soo wacahaya qof u imaanahaya iyo dhakhtar kale uu la kulmahayo oo xaaladii ka wareysanayo marka een, xataa iyadoon statistics iyo la gelin ayaa dhakhaatiirtu waxay leeyihiin dareen ama sensi waxay leeyihiin cudurkan ma sii yaraaday mise waa batay mise waa taagan yahay maaragtay magarat marka cudurka marka waxaan u arkaynay hadda asbuucyadii ugu dambeysay labada asbuuc ugu dambeysay inuu had a- a- hoos usii dhacayay oo waxaan sidoo kale ka warqabnay maaragtay call centerka oo isaguna ay joogaan ardadanada maaragtay ardada jaamacadda ummadda iyo een, een, een, wasaaraddii ay joogaan waxaan ayadan ognahay nambarkii markii la qabanahayay ee, lix kun toddoba kun sideed kun la qabanahayay hoos buu soo dhacahayay laba kun haddii la suurayay saddex kun hadda ilaa markii dambe ay kusoo hagaagto boqolaal iyo wax caynkaas marka taasina waa evidence kaleeto marka adugu ee, isku soo duuduuba oo cudurku inuu hoos u dhacay ayaa ayaa ayaa muuqata sababtuna waa ilaahay baa maaragtay subxaanahu watacaala naga waday oo wax walba ilaahay baa gacantiisa ku jiraan dadaalna wuu jiray oo aad baa loo dadaalay xaqiiqatan waa la dadaalay inkastoo dadkeenna wacyigiisu xoogaa mararka qaarkood ay isleedahay maysan qaadanaynin laakiin mararkii dambeeso aada iyo aada ayaa dadaalku u badnaa waxaan leeyahay dadkii nooga baxayna ilaahay janno ha siiyo ilaahay ha u naxariiso dadka kalena hadda waxaan ku talin lahaa oon dhihi lahaa yaan laysdhiganin oo la dhihin cudurki waa baxay waa dadaalki in meesha laga wado waaye waa in la dadaalo waaye oo maxaan ku idhaahdaa gacmihii la dhaqanayay sankii la xiranayay iyo salaantii iyo haddii la ku dhawaashihii aadi aadka ahaa iyo waxyaabihii macluumaadkii la kororsaday oo dadka ay maaragtay wasaaradda iyo dad bahda caafimaadka ay sheegayeen waa in la qaato wey in la qaato weeye sababtoo ah dagaal gondaha uu ka dhashaabay soomaalida dhihi jirta waxaa dhici karta oo dhacday hadda dowladaha qaarkood inuu dib ugu noqday masalan china waxay iclaamiyeen inuu cudurkii ka baxay oo uu maaragtay yar yahay haddana haddana dib bay waxay u sheegeen inuu inuu soo noqday oo waa kuwii ayadu haddana dadaal kale iyo maaragtay diyaargow galay marka waxaan ku talin lahayn marka as doctari uu yaraaday ilaahayna naguma soo celiyo oo waxaan rajaynaa inuu ilaahay na dhaafiyo hasey hase yeeshee taxadarkii iyo digtoonidii waa inay sideeda u jirto meelaha gobolada uu ka jiro masalan hadda waxaan maqlayaa diyaaradihiina waa la furayaa maxaan ku idhahdaa isu socodkiibaa yaa dib u bilaabanhaya gobolada kolley gobolkan hadda galmudug oo kaleeto baan maqlaynay in in uu uu ka jiro oo masalan dhulkamareeb iyo xabadwaaq iyo haddii la gaalkacyo dhulkaasi ka sheegayo marka ayada laftirkeeda halis jirta waaye haddii isu socodkii uu dib u furmo in maaragtay sababtoo ah cudurka waxa waaye hadda dadkan halkan jooga in badan oo ka mid a in badan haddaanan lahaynba dadku siduu u badan yahay dadka jooga muqdisho wuu ku dhacay marka waxa la yidhahdo immunity herald immunity oo ay dadku helaan markii cudurradu si maasif ay ugu dhacaan qofkii xataa uusan ku dhicin wuxuu helayaa difaac buu helayaa oo waa waa nooc ka mid difaaca baa dhici karta cudurkaana waa cudur cusub oo caalamku uusan aqoon oo hal mar si faj ah kusoo dhexdhacay weeye marka macluumaad badan lagama haynin cudurka qofka hadduu ku dhaco ma helahayaa difaac iyo ma helahayo ayada laftirkeeda hadda waxaa ka taagan dood baa ka taagan oo inuu qofku ku dhacay uu ku dhici karo ayaa macquula marka isku soo duuduuba waxa weeyaan dadaalkiina inaan meeshii kasii wadno ilaahayna la baryo oo hadda masaajida iyo meel walba ilaahu naga wado oo ilaahay dadku uu baryahay la baryo haddii ilaahay suu roon yahay aan laysdhiganna intaas baa muhima ma garan
marka magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya ahna halkii markii hore uu kasoo bilowda xanuunka kiisaska ugu badanna laga heli jiray warbixinadii laga soo saaray iyo sidoo kale marka laysbarbar dhigo makula tahay in dadku ay qaateen wacyigelintii wasaaradda iyo sidoo kale dhakhaatiirta caafimaadka iyo gobolka banaadir ururka haweenka iyo sidoo kale isu kaashaday laamihii caafimaadka gobolka
jawaabtu haa weye jawaabtu haa weeyaan dadku way qaateen oo waxa weeyaan kolley annaga bulshadii baan ku dhex jirnaa aduunkuna waa ku dhex jirtaan dadku waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan meelaha laisugu yimaado iyo meelaha laga shaqeeyo dadka kulligood maas baa u wada xirnaa laysma salaamaynin waa la kala fogfogaanayay adugu dadku way qaateen way qaateen noocan ma haddee lamana dhihi karo haddii hundred percent boqol kiiba boqol lama dhihi karo laakiin dadku aad bay maaragtay khaasatan adugu bishii hadda abril horaanteedii markii dad badan ay dhinteen oo dad badan maaragtay ilaahay u oorsaday marka dadkii inay aada ugu dhagsaariciyaan talooyinka caafimaad aad bay u badnayd iyo su-aalaha nala weydiinayo oo maaragtay haddii la kuu reeyahay halkaas ay xanuunayso seebaa maxaa muxuu yahay maal dad aad u fara badan baa kusoo wacayo calaamadihii sheeganaya qofkii marka aada u daranna waxaa la dhihi jirnay kula talin jirnay inuu tago marsiini su-aalka marsiini inuu tago qofkii kalena dee saladii caadiga ahayd oo inuu qandhadii iska jabso inuu iskarantiilo inuu isla socdo xaaladiisa haddii neef qabatoon iyo wax ku yimaadaanna inuu isla markaba la xiriiro maaragtay meelaha meelahaas ma garatay ayaan saas baan kula telin jirnay marka su-aashaad weydiisay haddaan u noqdo waa saa waa haa weeyaan dadku talooyinkii way qaateen aad bay u qaateen hadda waxaan arkahayay mararka qaarkood nin bajaaj wado oo haddii la kuu reeyay dhahaya anugu hal qof ka badan ma qaadayo l dadki oo maaragtay halkaa qofna waa inuu u xiran yahay maaska u xiran yahay oo xataa shaqadiisii lacagta ku diidahay oo dhahaya aniga naftiga iga qaalsan marka dadku talooyinka way qaateen waana lagu liibaanay oo wax badan baa maaragtay aad bayna u mahadsan yihiin xaqiiqatan dadki intii shaqaynaysay hadday noqon lahayd wasaaradda caafimaadka hadday noqon lahayd golaha qaranka oo loo magacaabay covid nineteenka jaamacadda ummadda ayaduna aad iyo aada u dadaalaysay maxaan ku yidhaahdaa duqa magaalada iyo haddii ay ku horeeyahay guddoomiyaha haweenka iyo maaragtay waa markii hore aan hormariyey waxaan idhi looma kala harin oo qof walba meeshuusa ka suxulduubayay qof walba intuu awoodo waxay la tahay aad iyo aad in juhdi la bixiyey waxaana fiican haddee wax kastoo waddanka soo waajaha in saas la isugu duubnaado ilaahayna la tala saarto saasaa maaragtay aada iyo aada muhiim u ah madan wuu kugu soo laabanaya qadkay ugu jir guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayaan siinayaa guddoomiye markaynu eegno wacyigelintii kala duwaneed ee aada samayseen ee dadka aad ku wacyigelinayseen qaababka aad u marteen sidoo kale haddii ay jiraan xaalado ama dhibaatooyin ama culeysyo aad kala kulanteen xilliyada dadka qaar la wacyigelinayo inkastoo dadku aysan isku fikirhayn oo bulshadu ay kala duwan yihiin dad siday taa u qaatay dad waxyaabaha dadka loo sheegayo oo kale ficil kale ka keeno oo kale marka arrintaas iyada sidee aada ula ula jaan qaadeen wacyigelinta bulshada muqdisho
dadka qaarkood oo arka qof maaska xiran awaamiirta iyo talada dadka inta badan dadna way qaadanayeen dadna ma qaadanayn oo dadka wax fahmayo way qaadanayeen dadaa waxay u arkayeen mashruuc ay dawladda wadato ama dadka qaar waxay ku leeyihiin waxaan waxbaa ka raadinaysiin qaarna way ku mahadcelinayaan marka bulshada mar walba ay tahay waa inaa adiga ah aqbasho warka waxa kaaga yimaado marka waxaa arkaysaa hooyo waxiisanaysa oo dhahaysa iisoo dhawaaneen oo maaska xiran oo iyada dhahaysa maaska xiro kuwa raadinayo oo kuwa inta ku yimaadaan ama ku soo wacayo ku dhahayo guddoomiyo intaasaan rabnaa intaasoo boqolaan meel ku joognaa qaar baa laba boqol ama saddex boqol oo maaska ma heli karnaa waa keenaysaa midna adigoo u geeyo oo meeshuu joogiyo goobtiisa ugu geyso maaragtay wuxuu maaragtay erayo aan munaasab ahayn uu kuleeyahay intabana waa bulshada marka taasoo weliba anigu aan u arkayay wadamada adduunka waxaa qofka aan maaska wadanin nairobidan melba wadamo badan waxa waa la ganaaxaya waxaa jira ganaaxa qofka marka marka lagu qasbo laguna ganaaxo wuxuu mar walba ahaanaa mid fuliyo laakiin qofka loo adeecdo marka wasaaraddii warfaafintii wasiirkii iyo guddoomiyihii gobolka wasiirka oo qaasi arrimaha diinka maamulkii iyo anigoo dhan oo isku mudan oo qof inta la kala baxay qolaba ay aadeen toddoba iyo tobanka degmo laysku kala qaybiyey oo degmo degmo iyo iyo meeshay joogaan iyo waxwax loogu tegay oo adeeg loo geynayo ayaa haddana mararka qaarkood erayo munaasab aan kuga ahayn aada is leedahay wax badana u dhiman ayaa kaaga soo noqonay haddana meeshaan u soconnaa ayaa ka weyn oo waxay ahayd inaan bulshada aan geyno fariimaan bacdi ma ahaan u nahay marka ani waxaa ii muuqanaya bulshada inta badan inay fahmeen mararka qaar waxaa arkaysaa qofka maaska xiran oo dariiqa mana marka la arkale kan wuxuu qabaa wuxuu qabaa covid nineteen waxaa ku dhacay cudurkiyaa ku dhacay marka maaragtay waa in qofkaan maaragtay laga kala wado waxaa marka anigaan isleeyahay hawshan howl ballaaranayd caqabada yeelanaysaa dhibaata yeelanaysaa feedback wanaagsan wuu ka imaanaya mid ugu muhiimsan waxay ahayd inuu hoos u dhacay dadka markii layidhi guryaha jooga inta badan ee dawladda oo fiirinaysa sharciyada iyo dadka sida loola dhaqmaayo oo maaragtay loo fiirinayo dadkan inay yihiin dad maalintii butuliyoonkooda raadsada ayaa habeenkii goobaha bandow laga dhiga bandowga dadaadooda ka qaba laakiin waxay qayb ka ahayd yaraynta iyo xakamaynta sida anigoo nu arkayo in guryaha la joogo iskuulaadkaa la xiray isku socodkii shaqaalihiyaa la yideeyo oo ayagana la fasaxay dadka muhiimka oo maaragta aan laga maarmin intooda badan maane waxaa marka meeshaas ka soo baxay iyo dhaqaatiirtii sida jaamacadda ummadoo kale oo si gaara ayagana call centera la sameeyey waxaa la sameeyey isbitaal u gaar ah oo la yidhaahdo marsiini kaas oo dadku markay ambalaaska iyo call centerka ay soo wacaan ama qofaa ku soo waca waa xanuunsana markuu ku dhaho isla markii ambalaasyada oo loogu diraayo meesha ay joogaan marka dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxay ahayd wada shaqayn mas-uuliyad wadareed cudurkan layskaga maaragtay loogu hortagayo waxaa kaloo jira qofka kusooca wuxuu ku leeyahay waxaan dareemayaa aniga dhinka xoogaa waxaan dareemayaa inay si waxyihiin qof wuxuu ku leeyahay waa qufacaya qof wuxuu ku leeyahay murquhi iyo lugihi o dhan ay xanuunayo qaar wuxuu ku leeyahay naqaska hawada bay dhibaysaa marka waxay samaynayeen qaarkoodna daawada maaragtay sida malabka iyo sinjibiilka iyo xabudsownada iyo leendhanaanta iyo guryaha markay isku arkaan ayay guryahooda sirbaayeen hadday kuma dareemaan talada dhaqaatiirta inta badan siinaysa dadka qaarkoodna ayagaaba dad reer magaalo wax fahmaya ah markay wax isku arkaan ama isbitaalka la xiriiraya ayadoo dadaalkaas la wado sidoo kale hormuud foundation waxay sameeyeen ayaguna isbitaalkii hooyadii dhallaanka ee banaadir ayaa laba boqol iyo iyo dhowr iyo toban qol ayaa ayaguna ka diyaarinaya wacyigelina oo taasna loogu talagalay oksijiinkii aad ku dhow shinnidu ku xiran yihiin ayadana aan rajaynayo goordhow inuu kala gabagabooyo dowladdu marka waxay la hadashay ganacsatada prime ministerkaa la hadlay bulshada soomaaliyeed in aan maarata maciishada maadaama isu socodka uu yaraaday dhaqaalihii dalkan hoos u dhac weyn uu ku yimid inaan dadka dhaqaalaha aan maaragtay maciishada lagu qaaliyeynin wuxuu kaloo ka hadlay in talada dhaqaatiirta maaragtay loo loo hogaansamo mar walba wacyigeliyaasha oo wasiirka warfaafinta iyo duqa magaalada ay ugu horeeyaan ayagaa dadka horkacayay oo goob walba tegayay annaguna waxaan ahay kuwa fulinayo mar walba iyo saacad walba iyo waqti walbaba meeshay wax ka jiraan marka waxaa soo baxday in ay cudurkii uu hoosu dhac weyn uu ku yimaado wasaaradda caafimaadka wasiirka wasiir fawsiyo oo ayaduna mar walba update garaynaysay wuxuu kusoo kordhay dhammaan gobolada wasaaradda ayaa maaragtay dowladda federaalka uga xilsaarnayd dhanka caafimaadka hadda galmudug sida maaragtay cadaade iyo cabud waaq iyo meelihii hadda la sheegayay ayagana waxaan ilaahay uga baryaynaa gobolada soomaaliyeed meel uusan gaarin ma jirto isku furka haddii la furo maaragtay hawada soomaaliya oo isu socodka uu bilowdo anigu walwalka aan ka qabo waxay tahay dhakhtarka la qabo in cuduradii dad qaba ay dib loogu yimaadaan sida uu hadda maaragtay wadamadii uu mar kale uga dilaaca jayna iyo siryaana iyo meel kale u dib marka si anu waxaan qabaa in la hubiyo marka la furo dadkii jakinkii lagu fiiriyo baaritaanka lagu sameeyo si dad masaakiin aan ahay cudurka mar labaad uusan maaragtay khatar xoog leh uusan noolin waxaan qabaa marka waalidiinta haweenka mar walba waan la hadlaynay waayo hooyadu waa macallin ayadaa macallina ayadaa dhaktara ayadaa hooyada gurigiisa hooyada mar walba waxaan ku waaninayna kulana talinayna idaacadaha kala duwan markayna soo wacaan aan mar walba aan kala hadlayna ama mikrofonada aan waddada la istaagayna waxay ahayd hooyadu ubadka ay ka ilaaliso qoraxda banaanka uu ka ordaayo ilmihii banaankaasuu tegayaa isagiyo cagacag ama isagoo maaragtay gacmihiisa meel walba ku taabanayo guriga marka la yimaado cudurkan waxa ugu muhiimsan waxay tahay gloves maa gacnaha la dhashado waa in gacnaha la maaragtay farax faraxalka oo gacnaha la dhaqo ilaa iyo soddon sakan labaatan inta u dhexayso waxay marka taas soo keentay waalidiintii iyo dadkii waxaad moodaa in fikirka la wada qaato waxaan tagnay barakasa sida dayfiile garas baanley kaxda meelo badan aan tagnay waxaan ku arkayay dadka jooga oo hooyooyinka barakacyaasha ah oo ayaguna soo dhaweynaya markaan maaska u dhiibno weliba nooga mahadcelinaya oo ku dhahayo markaad fiirso ay ku tiraahdo toban laba cunuga iga maqan ama qofka iga maqan ama deriskayga waxay jiraan xagga maaska u baahanana sii waxay ahayn marka haweenka soomaaliyeed waxay ahayd kuwo si hufsan uga uga qayb qaadanaya sidoo kale wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ayaa ka mid ahayd midda kaakulaynta in waalidiintii iyo hooyooyinkii dhibaatadu ku dhacday jaadka iibinaya caanaha gadayay qaywareerinta ku shaqaynaya dharka dhaqaya oo la yidhi yaana loo imaanin ayay wasaaraddu waxay iska xil saartay iyadana inay qutuliyoonka meel ay ka helaan raashin oo contribution ay wasaaradda ay dhexdeeda isku urusay iyo mid ay kasoo qaaday waxaa dhinac socday covid nineteenka in hormuud foundation aan laba boqol maaragtay oo dad masaakiina oo ugu yaraan qofkiiba konton doolar la siinayay wasaaradda inay noo soo marsiisay haweenka sidoo kale inay maaragtay wasaaradda ay ay kuwa dadka naafada baahida gaarka qabo oo iyaguna uu saameeyey covid nineteenka lacag gaara ay siisay haweenkeena gobolka banaadir inay noo keento toddoba kun oo doolar oo iyaguna aan gabdhahaas aan maaragtay iyo dadka masaakiinta covid nineteenka qayb weyn ayay hormuud waxaan uga mahadcelinayaa qaybtay aad baad u mahadsantahay guddoomiye oo aan filayaa in bulshadu ay qaadatay wacyigelintaada iyo sidoo kale sida aad ugu yeertay in ay dadku ay taxadiraan doctor cabdinuur haddii aad qadka ku jirtid hal daqiiqo inoogu soo koob baaqaaga ku aadan wacyigelinta iyo sidoo kale haddii aad fikir haysid ku aadan in dadku aysan weli xanuunka uusan baabi'in balse loo baahay wacyigelinta
aad baa mahadsantihiin anigu waxaan kusoo koobi lahaa kolleyba dee waa ka hadalnay oo cudurku inuu hoos u dhacay taas qof walba waa laisla qirsan yahay laakiin waxaa meesha taalla cudurkii totally lama dhihi karo waa clear yani meesha macnaha nadiif buu ka yahay oo ma jiro lama dhihi karo waxa weeyaan waxaan arkaynay xataa maalin iyo laba maalmood ka hor dad sheeganahaya maaragtay cudurkii qandhadii iyo inay dhadhankii waayeen inay sankii aysan waxba urin karin oo jirkii xanuunayo oo adigu calaamadihii inkastoon dhiig laga qaadin khibrad ahaanna waa waxaan ku aragnay dadkii badnaa oo sida badan uu ugu dhacahayay cudurku waxyaabahan ku arkaynay weeye sidaas darteed marka cudurkii totally yacni kama jiro ma dhihi karno laakiin aad buu hoos ugu dhacay aad buu hoos ugu dhacay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu maaragtay yareeyey sidaas darteed waa in la digtoonaado weeye in la digtoonaado waaye maaska haddii xataa shaqooyinka lagu soo noqday haddii iskooladii iyo wixii ay dhacdo in lagu soo noqdo waa in aan caruurta maas loo qaybiyo waa in haddii ilaahay kuura faradhadii iyo detergent big bahalkii alcoholadii ay faraha marsanayeen la dhigo goobaha waa in haddii la kala fogfogeyn karo la kala fogeeyo waa in haddii la arko ilmo ama qof maaragtay calaamadihii le islamarkaba laga dhex saaro kolley boolistigay u taallaa hadda weli waa xiran yihiin maxaan ku idhahdaa iskooladii iyo jaamacadihii iyo isu socodkii iyo diyaaradihii iyo laakiin dee dadkii dhib bay ku qabaan oo inay in in maaragtay arrintaas xal laga gaaro oo la furo dee lagama maarmayo waddanka dhaqaalihiisiiba hoos u dhacay dadkii aqoontii iyo waxbarashadii aad bay hoos ugu dhacday dadkii yacni alyoomka raadsan jiray oo masaakiinta ahaa kolley waa say hadda ka sheekeynaysa walaashay marka si kastaba ha ahaato in la isu dheli tiro oo arrintaas ay dee maaragtay madaxda iyo dadka maaragtay arrimahaas aadka ugu dhunduleela inay kolley insha allah waan filayaa inay aada ugu ictikaafayaan oo aad ay uga hadlayaan hase ahaatee ka dhakhaatiir ahaan annaga waxaan ugu aadan waxa weeyaan cudurkii waa yaraaday meelo kalena hadda waa waa jiraan oo waa ka warhaysaan meeshaan hadda
cabdinuur gaaray oo qadka telefoonka muqdisho ku jiray barnaamijka waxaa igala qayb galay doctor gaari iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka balse warbixinta ugu dambeeya arrimaha caalamka
madaxweynaha wadanka tanzaniya john magufuli ayaa intimacdu waxa uu ku dhawaaqay in wadankiisa uu ka xoroobay coronavirus wuxuuna u mahadceliyey shacbiga ducaysanaya cudurkan corona waa laga tirtiray ayuu yiri wadankeena alla ayaana maahadda iskale ayuu ku yiri magabuley oo la hadlayay dad ku cibaadeysanayay kaniisad ku taala magaalada caasimada ee dodoma hay-adaha caafimaadka adduunka ee w h o ayaa walaac ka muujiyey sida dowladda tanzaniya ay u maareynayso cudurka covid xukuumadda uu hogaamiyo master magabule ayaa joojisay macluumaadka joogtada ah ee laga sheegi jira halka ay marayaan kiisaska fayraska corona ee dalkaasi sagaaliyolabaatankii bishii abril oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee xogta cudur ku saabsan lasoo saaray tirada kiisaska tanzaniya ayaa waxay ahaayeen shan boqoliyo sagaal halka dhimashaduna ay maraysay koow iyo labaatan ruux hase ahaatee master magabulle ayaa waxa uu sheegay in isbuucii lasoo dhaafay cudurka laga helay afar bukaan oo keliya kuwaasi oo lagu daaweynayay magaalada ugu weyn wadankaasi ee daarisalaama bishii lasoo dhaafay ee dowladda tanzaniya ayaa waxaa ku gacan seeray digniinaha saf waa safaaradda maraykanka ee dalkaasi ay ka soo saartay isbitalka magaalada daarisalaam oo ahayd ama buux dhaafiyeen iyo weliba in fayrasku uu si xaddhaafa ugu dhacayo dadka master magobule ayaa waxa uu sheegay in xasaradaha caafimaadka ee ay buunbuuninayaan wuxuuna shacbiga ku booriyey in ay ku cibaadeystaan masaajida iyo weliba kaniisadaha wuxuuna markasta timcado ugu celcelinayay in ducada ay tahay tan keliya ee cudurka looga gudbi karo khadiija xasan cabdiaye taasi aheyd ee warbixinta arrimaha caalamka ee noo soo koobaysay guud ahaanna intaas ayuu ku dhahay barnaamijka faaqidaada covid nneteen intaa mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa